macadka aljaziira ee magaalada kismaayo oo lagu barto luuqadaha iyo kombiyuutarka ayaa sidoo kale ardayda dhigta dugsiyada sare ee degmada kismaayo ka caawiya barashada maadooyinka la isku yiraahdo santifiga sida sayniska bayolojiga kimistariga iyo maadooyinka kale ee dugsiga sare lagu qaato xamse cabdisamed oo kamida maamulka macadka ayaa ka warbixiyey cilmiga lagu barto macadka iyo waxyaabaha ay ka caawiyaan ardayda dugsiga sare dhigta
ardadan horta oo macadka dhiganaysa isku mustawa ma aha iyaga laftirkooda qaar waxay dhigtaan primary schooliska qaar secondary schooliska ay dhigtaan ama waa secondary level qaar ardada qaar waa university level oo ardada maarata jaamacadaha dhigato oo kaleba macadka imaada si ay luuqadii maarata muxuu ahay ay iskaga dhisaan hadday carabi tahay hadday english tahay haddii ayba tahayba maaragtay muxuu ahay maadooyinka scientific oo kale ayada secondarygu khaas u yahay laakiin luuqad hadduu yahay ardayga universitygana waa dhiganayaa university levelka ah kan secondarygana waa la qaabilayaa kii primary ahna waa la qaabilaya marka sidaa daraaddeed ardayga dugsiga sare dhameeyey en weli jaamacad tegin markuu luuqadii si fiican u barto dee jaamacaddiibuu ku biirayaa waxayna ku xiran tahay kolba facultygu qaadanayo facultiyada qaar keli waxaa ardayga jaamacadda ka kaafinaysa documentiga uu macadkan uu ka qaato jaamacadda ka kaafinaysa laguna qaabilayaa fakaltiyada qaarna waxaa loo baahan yahay secondary tusaale ahaan ardayga u baahan public health iyo ardayga linguistics u baahan ee luuqada sii qaadanaya way kala tahay ardayga linguist maadaama macadku yahay macad oo combyutarkii luuqada ah ardayga linguisticska u baahan jaamacaduhu way ku qaabili karaan documentiga institutionkana aan ka bixino laakiin ardayga u baahan public health ama economics and managementiga qaadanaya waxaa looga baahan certificate dugsi sare ah marka saas waa insha allah macadkan oo markii hore lagu bilaabay luuqadaha ingiliishka carabiga iyo cilmiga kombyuutarka ayaa haatan sidoo kale ardayda dhigta dugsiga sare iyo kuwa dhigta dugsiga dhexaba siiya duruusta lagu qaatay iskuullada